waano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington qodobada barnaamijkeena cawayska washington ee toddobaadkan aan idinku hayana waxaa ka mid ah silsilad suugaaneedii arraweelo oo meel xasaasiya maraysa arraweelo waa hibo hiddahaanu dhaxalloo hanti waxaannu leenahay waa heensaheedii ay nagu hagoogto ka habaabmayne weli ruuxuu hagar baxay booskeedii lama helin dabadeed haweenay ragga hiifta lama arag sidoo kale waxaaad maqli doontaan maxaa af soomaali lagu yidhaahdaa labiyo tobanka bilood maalmaha toddobaadkii iyo weliba afar iyo labaatanka saacadood ee maalintii habeenadu bishug ay ka kooban tahay waa wa waxa weeyaan soddon habeen soddonkaa habeen toddoba ka mida waxaa la yidhaahdaa faraaci toddoba ka midana waxaa la yidhaahdaa naafo toddoba ka midana waxaa la yidhaahdaa diriro toddoba ka midana waxaa la yidhahaa ciriro waa siddeed iyo labaatan laba ka midana waxaa la yidhaahdaa dubbado waxaa la yidhaha way dibatay dabcan sida oo kale heesihii dabacsanaa ayaan iyaguna barnaamijka ka midhnaan doonin waxaanaan idii hayaa heesta lafihii gobeed ee u qaado fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba iyo weliba qiso dhaba oo ay heestaasi xambaarsan tahay
markii laygu saxantay hablaha kuwa umuuraday jacaylama dhibaajeetaan lahashabeedii uga leexday leexday dumarka
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal intiinii dhegaysatay barnaamijyadeennii cawayska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay inoo socotay silsilad suugaaneeda ku qotanta qisada arraweelo islamarkaana ay ka qayb qaadanayeen hal abuuro deegaano kala duwan jooga iyadoo ay haweenku taageero lexaadle ugu muujiyeen arraweelo halka ragguna ay dhinacooga guntiga ka geejisanayeen dhegaystayaal haddii aan adib idin xusuusiyo toddobaadkii hore waxay inoo maraysay iyadoo abwaana farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowkah oo hal abuur ku sugan dalka farasiisku uu haweenka u soo jeediyey inay ka hadhaan hadda waa kaba hadhaane arraweelo hilinkay u jeexdaa dumarkii ku hoobto uuhaada beentu iyo hadurka iyo faalka iyo balaayay ku huriso raggay horar ku sheegto heshiiskii dhexdeenna yahay haata geyso kaafaday huqiya ciil yubashada ku beertoo hootada u dhiibtee haweenow sidaan qabo haweenow sidaan qabo waa inay idinka hadhaan waxay idin habsiiso runta ugu hagaagtaan huluusha ku dhaafteen haddaba markii xaal halkaasii marayay ayaa waxaa silsilada soo gashay saare xasan daahir iyadoo iyaduna arraweelo ku tilmaantay inay hibo u tahay haweenka islamarkaana weli cid u hagar baxda oo booskeedii buuxisa aan la helin waxaanay sahra iyaduna tixdeedii ku bilowday sida tan hawraarta maansada anoo gabay haluusiga iyo heelladii dhigay hal abuurka caan baxay ee huriyey maansada markaan helay warkoodii heesaha farxaan baa hurdada iga kiciyo aan kusoo hambaabaray isna wuu hadraayoo haadaamo dheer iyo hogaguu jibaaxay aan hoos u soo dego intuu fuulay heegada wiilyahow hawada koray ee kiciyey haadii marka hore hubsiimada hal dhan baa la siistaa waana hawl adduunoo heedada umadaysa haki baan ku leeyahay ha ka dhicin salaamada haweenkana ha eedayn iyagaa haldoorka iyo hanadkaba xambaaro hadimada u diidee ragga inuu barhalis yahay halaq iyo abees yahay oror iyo dhurwaa yahay caddayn baanu haystaa badhna inuu halyee yahay geesi lama huraanoo haweenka iyo maatida dalka heegan ugu jira halkan aanu haystaa adna hibashadaadii hindisihii kalgacalkii hablaheenna kaa galay haddii aad had iyo laba ku hangowda caashaqa oo halkaad u socotiya hadafkii isdiideen waxba hees wawaaleed iyo heellahow tuman dumar baa horkaa siday hafarkuna ma fiicno layskama hadaaqay halkalaan ku leeyahay arraweelo waa hibo hiddahaanu dhaxalloo hanti waxaannu leenahay waa heensaheedii ay nagu hagoogto ka habaabimaynay weli ruuxuu hagar baxay booskeedii lama helin dabadeed haweenay ragga hiifta lama arag idinkuna hantaataca hirdanka iyo faallada hirwada iyo dhaantada hadallada baroortaa waxun mad hambaysaan raggu haybad iyo qurux ifka lama hadaafin haddaan dumar hagaynin anaan hore u riixayn hiddaheenna sharafta leh dhaqankana ka haajirin horu socodku waa guul lagu kala hadhaayay haweenow ka caanidhi waad dardaaran hodanoo ku hungoobi maynee cirka halamsadaan idhi heryada dhigaan idhi ragga kala hufaan idhi kala haadiyaan idhi ka habsaami maynee hilinkii maraan idhi anoon heesta badinayn hadal waxaan ku soo jaray raggu waa haldoor iyo midku hoos lamaan oo aan hiilgalaynine marna hadima joogta ah hagardaamo iyo hawl inta ay horseedaan ayay kaga huleelaan marna kama hagaagaan geed ay hadhaysiiyo hoy ay u waabtay hoostiisa seexdaan intaasay hufnaan iyo habsamaan ku koriyaan oo ay hab siiyaan horadada jaqsiiyaan waa laga hagoogoo habeenay ka yeeshaan waa laga hagoogo habeenay ka yeeshaan halkaas ayay iyaduna saare xaajada dhigtay waxaynaynu u wada joognaa dhegaystayaal toddobaadka dambe iyo weliba cidda halkaasi xaajada kasii qaada mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba caweysin wacano wanaagsan markana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga dhegaystayaal waxaynaynu halkii kasii ambaqaadi doonaa waraysigii abwaan ismaaciil iyo yuusuf cabdi oo ku magac dheer ismaaciil jeheye waxaynaynu ku soo qaadan doonaa heesta lafihii gobeed ee u qaado fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba uu abwaanku ka sameeyey qiso dhaba oo dhex martay lamaane nolosha muddo dheer wehel ku soo ahaa hase yeeshee aynu ku horrayno marka hore xilliga iyo weliba xidigiska uu abwaanku inoo sharrixi doono laba-iyo tobanka bilood ee sannadkii toddobada maalmood ee toddobaadkii iyo weliba afar iyo labaatanka saacadood ee maalintii waxaa af soomaali lagu yidhaahdo walaal marka hore waxa weeyaan cilmigaa ninku markuu doonayo inuu galo waxaa laga bilaabaa Haya.
mar haddaad isweydiiso toddobada ayaamood maxaa lagu af soomaali lagu yidhaahdaa ama afkaaga toddoba ayaamood ma leeyihi baad marka hore ogaanaysaa toddobada ayaamood ma inta sabtida la yidhaahdo waxaa la yidhaha soo roga koowin ama koowin labada cidlo see u taqaano waa axad laabin ama laamin waa isniinta Mhm.
labtako waa talaasada koodaar waa arbacada hakis waa khamiista hakis bilina waa jimcaha toddobada ayaamood iyagoo magacu yaala haddii luuqadaha kale ma karaan laakiin af soomaaliga wuu karaa daraad buu kasoo bilaabaya haye shalay buu kusoo xigsiinaya maanta beri sahan dambe saakuun sadataal Sadataal.
luuqadaha kale awoodda ama lahayn ay ku yidhaahdaan marka waxaad Waxaa leedahay jira marka waxaad leedahay af soomaaligu waxa weeyaan waa af soomaali aada u xeel dheer oo waa luqad qaniya waxeel dheero daniya daniya weeyaan oo mar hadda intaasoo Ee, kelmadoodba ay isku sii ee, fasirayso sii dadka tilmaamayso ingiriisiga ama carabiga ama luuqadaha faransiiska qaniga ee ee kuwa ugu qanisanee dee lagu soo dhereriyo bal een, cidda ku oran kartaa bal de haynoo timaado hala soo hadashiyo oo hala soo xidhiidho waan gartay Een, marka waxaad leedahay cidna lama marka dhegaysta af soomaaliga waxaa jira waxaa sidaas sii dheer intaasi Haya.
waaba dhadhowdaya tod afar iyo labaatanka saacadood saacad walba af soomaali waxbaa lagu yidhaahdaa maxaa lagu yidhahdaa haye waa beri ka bilow kow aroor laba barqa yar saddex xigsiin afar barqa dheer a- shan hadhsoo kor lix baa la yidhaha lixdaasi waa gelinkii hore gelinkii dambe hadgal hadhimo galab galab dheer galab gaaban iyo gabaldhac lixdaasina waa maalintii gelinkeedii dambe waa galabta fiidcawl haye iyo xiraad iyo caweysin iyo marfur iyo saqdhabo iyo saqbadh intaasina waa habeenkii gelinkiisii hore marka waa afar iyo la- saddexe.
waa afar iyo labaatankii saacadood afar iyo labaatankii sacdood haye dag habeen dhexe iyo mirkac iyo hiraabo suxuurtiya jiidha waa beri oogta wa- sagalka hiirta waa beri iyo sagalka waa beri baa la yidhaha waa hiirta waa iyadana beri hiirta waa beri oo oogta waa berina la yidhaahdo Mhm.
Een, ooga hore iyo ooga dhexe iyo kaah baa la kala yidhaahdaa saddexdaan da- magacna waa loo kala yaqaanaa waa saddexda jeer ee waagu inoo kala beriyo ee, marna la daakiro marna la eedaamo marna la aqimo dabadeedna een, saddexdaa waagi baa dabeedna waa beri baad soo gelaysaa afar iyo labaatankii saacadood waa kuwa ayaga waxaynu sheegnay maalmihii haddana saacadihii baynu sheegnay haye habeenkii waxaa u kala baxa habeenadu bishu ay ka kooban tahay waa waa waxa weeyaan soddon habeen soddonkaa habeen toddoba ka mida waxaa la yidhaahdaa faraaci toddoba ka midana waxaa la yidhaahdaa naafo toddoba ka midana waxaa la yidhaahdaa diriro toddoba ka midana waxaa la yidhahaa ciriro waa sideed iyo labaatan laba ka midana waxaa la yidhaahdaa een, maxaan ku dhahdaayey dub dubbedo waxaa la yidhaha way dibbatay dabadeedna een, labadaa dibbadkiina waa habeenka dayaxu wuxuu la soo baxaa markay cadceedu soo baxayso Waa gartay.
habeenna wuxuu la soo baxaa marka cadceedu sii dhacayso dabeedna toddobada faraacida waxay noqdaan god foocaar baa la yidhaha foocaar waa habeen godku dayaxu fadhiyo godanna waa mid god xoor waa saddex laxo laxmar een, agaali waranley iyo agaaliye cano toddobadaa weeye faraacidu afagaale naaf cadde naaf madoobe kar kudxin awr kudxin cawo iyo mijin intaana waxaa la yidhaahdaa naafo babac bayaxow garbo gudban libcas madhan iyo mareega dheer intaana waxaa la isku yidhaha godadka dirirada la yidhahdaa godadka ciriradana waxaa la yidhahaa faruur cirir jid gabare jid barbaar jid dhiriqle jid cambaar rab hore iyo rab dambe labada kale soo hadhayna waa labada dibbadka la yidhaahdo dabadeedna sidaas Waayo.
ayuu soddonkii habeen ee bishu ay ka koobnayd waa gartay ayuu isaguna yahay garanay to- toddobada faraacinta Soddon.
iyo iyo iyo toddobada naafada iyo toddobada dibedka toddobada haddaynu gaaro toddobada cirir iyo toddobada cirirka cirir iyo toddobada dirin ha labada labada dibedka haddaynu gaaro soo qaadano en eh, kuwaas maxay yihiin kaga duwan yihiin iyagu toddoba u noqon waayeen ee laba u noqdeen waxa weeyaan rabadaantu markay habeenkay bilanaysa in la isku qabto soo maad arag way bilatay may bilan yaa arkay ya waa ta lagu murmo waa ta lagu murmo waxaa soo wada baxay habeenkii bishu bilanaysay iyo cadceedii oo sii dhacaysaa soo wada baxay haye marka kale ee habeenka ciid la ciidayana waa lagu murmaayo dabeed kaasna waxaa loogu murmaa waxaa isna cadceedoo soo baxaysa ayay bishii la soo baxdaa waan gartay marka waa laba habeen oo isku labadaa duwan.
dabeedna ilayskaa cadceedaa kaa qarinayo bishii lama arkayo waan gartay marka laba markaa sidaa daraaddeed baa la yidhaha dibadoo labadaa had iyo jeer inta badan ay u qarsoon yihiin waa laba qarsoon wey inta kalena waa min toddoba saddex Ha, meelood oo min godad- toddoba ah ha ha min toddoba godadkan aan sheegay god walbana magac baa loo yaqaanaa ninka dhasho waxbaa lagu sheegaa gabadha dhalata waxbaa lagu sheegaa xoolaha dhasho waxbaa lagu sheegaa bilaha haddaynu soo markaad qaadano maalm- maxay noqonayaan maalmihii markaad heshay iyo habeenadii iyo waxay codsi weydiisaa waxaa ku hadhay waa bilihii Ha.
labiyo toban bilood oo soomaalidu leedahay oo dayaxa la shaqeeya iyo labiyo toban bilood oo soomaalidu leedahay oo ca- cadceedda la shaqeeya labiyo toban bilood oo soomaalidu leedahay oo ku fadhiya kalendarka la yidhaahdo hijriyada baa jira labiyo toban bilood oo ku fadhiya kalendarka miilaadiyada la yidhahdo baa jira oo weliba ka miilaadiyadu uu kasii saxan yahay miilaadiyada oo oo- oo sida climatka adduunka u shaqeeya cadceedu ay marna equatorka u tagto marna capricornka u tagto marna cancerka toos inoogu tilmaamayo ku bilaabaya cadceedu markay sidaa dhulbadhaha usoo fuusho Waay.
ayaa jira labiyo tobanka haddii aynu u kala Ilaa qaadno saddex.
haddaynu kala qaadno labiyo tobanka en haddaynu tirino dabcan de sharaxaadood waqti aynagu qaadani laakiin kuwa hijriga en eh, ku tacaluqa ama ku xidhiidha maxay yihiin kuwaas oo kale waxaa ka mid a seco haye safar bilmawliid rajal hore rajal dhexe rajal dambe sabuux waa beriis soon soonfur in sadataal iyo arafaa la yidhaahdaa waa kuwii hijriga kuwaas kalendarkooduna wuxuu noqonayaa waxaa la odhan karaa in maxaan ku dhahdaye in dabtuur baa la odhan karaa dab waa loo dabtuuraa waa kuwa dabtuurka loogu loo eego Waay.
kuwan kalena dirir baa la odhan karaa Waa miilaadigii.
waxaa ka mid a saddex bilood oo guga ah oo waxaa la yidhahdaa seerma weydo haye in dirir cawl ama cawl iyo dirir sagaal saddexdaas waa gu Haye.
dadka qaar seer ma weydo waxay u yaqaanaan seeg ma weydo oo roobku lama seega bay ku leeyihiin dirir cawl waa xilliga cawlku qooqo baa la yidhaha bishaana taa horena waa tu awrku qooqo candhaqoysna waa la yidhaha waa xilliga adhigu iduhu dhalaan dirir sagaa sagaale dirir sakaarana waa la yidhaha waa xilliga sakaaradu dhasho Haye.
saddexdaa waxaa la isku yidhaahdaa saddexda bilood ee guga waana xilli roobaadyo guga ayaa la yidhahdaa gugii xagaagina wuxuu noqonayaa xagaa cadde xagaa madoobe oo samalaha loo yaqaano iyo karan saddexdaasina waa xagaa dayr halalood iyo dayr dambarsame iyo dayr gudban saddexdaana dayr baa la yidhaahdaa jiilaalkii xays iyo todob iyo diraac ayuu isna u kala baxay dabeedna saddexdaasina waa todob xays iyo todob iyo diraac dira diraac oo kale waa bishii jiilaal ugu dambaysa ugu abaarsan had iyo jeer roobku galbeed buu kasoo bilaabmaa deegaanka somalilan oo kale in gabiley ilaa wixii xaggaa ka sixiga galbeed oo etoobiya galo oo jabuuti gala eriyada waxa uu ay ka tahay bil roobaad laakiin gabiley wixii xaggaa uga xigay ilaa puntland ilaa bari ilaa somalilanta bari eriyadaas oo dhan waxaa lagu yidhaahdaa abaar baa ka jirto waa kii lahaa inan yahay diraac iyo Dirir dirir hore hore ka- kala wacan buu ninkii deegaankaa joogi lahaa Mhm.
ninkii deegaanka kala joogayna wuxuu yidhi sidii dalkeenoy diraacdu hayso Be.
ma dhultoglaad qalbiga da Qalbiga da.
waa nin weliba deegaankiisiibuu ka hadlay markaa waan gartay waa nebi alla oo nimbe afkii kugu ammaan marka ha- Ha, halkaasay ka ha.
galeen marka taasina waa taa En, eh, waxaynu ku noqonaynaa ismaaciil dhinacii heesaha En, eh, Ha.
markii laygu sahan tegay hablaha kuwa ugu mudan ee jacayl lama dhibaatee taan lahashadeedii Ha, tan.
uga leexday dumarka uga leexday dun lafihii gobeed heestaasi maxay ahayd ha heesta lafihii gobeed in, uh, runtii qiso rasmiya oo dhaba ayaan ka sameeyey haye Eh, markaa heesta lafihii gobeed waxaan u sameeyey in, shaksi aad aad aada igu qaaliya magaceedu ku jiro luulo la yidhaahdo markii laygu sahan tegey hablahaba kuwa u laban jacayl lama dhibaatiyo taan lahashadeedii uga leexday dumarkaay waayihii legdamayee lala soo dabaashiye laba aaburkii dhacay tii u liixi weydee lurta igala joogtaay sida midabka laacaa dhirta loogu kaabaa adna quruxda luulaay alla kugu lifaaqe laaskii xareediyo taylaabtu raacdee la wadaagay nolosha liibaanta guusha iyo libta iyo horseedee rabbi igu labeeyahay halafrufin weli Waayo.
ereyadaasaa ka mid Saasay ka ahaa hadlaysaa.
waxaa qaada cumar eh, cabdiqaadir cumar macalin jubba ustaadkii weynaa oon aada iyo aada halkan uga salaamayo way Eh, laxamka waxaa ku rakibay daawud cali masxaf waxaa tumaya c d cali wankey maxamed cabdi abikar aalto Waa la isugu tegay, si kale kuma garatee.
naasir cabdalle cabdo aad bay dadkaasoo dhami wada mahadsan yihiin waa hees la isugu tegay si kale kuma garatide
markii laygu sahan tegay habla kuwa ugu badani jacaylama dhibaatsheetaan lahashadeedii uga leexday leexday dumarka markii laygu sahan tegay hablaha kuwa ugu badani jacaylama dhibaatsheetaan lahashadeedii uga leexday leexday dumarka waayilagdamaaye lala soo dabaajiyo laba aaburkii dhacay tigulici weynay lugta inala dowtaa waayilagdamaaye lala soo dabaajiyo laba aaburkii dhacay digulii weynay lurta igala dowtaa sida sidaas midabka laaca dhirta loogu kaaba adna quruxda luulaay luulaay rabbi kugu lifaaqay sida sida midabka laaca dhirta loo loogu kaabaa adna quruxda luulaay luulaay rabbi kugu liibaaqay laaskii xareediyo daylabtu raacdee la wadaagay wadaagay noloshee libata ushiyo libta ii horseede rabbi iduu labiya labiya allubna bin weliga laaskii xareebiyo daylabtu raacdee la wadaagay wadaagay noloshee libata gushiyo libta ii horsede rabbi iduu labeeya labeeya alluflufin weliga
heestu macnaha waxay ka waramaysaa waayihii lasoo maray tii u dhabar adeegtay macnaha waaye loo soo dhabar adeegay haddana maxaan ku idhaahdaa libta ii horseedaay n de dabcan nin iyo xaaskiisuna n eh, inta badan waxaa la yidhaahdaaba dee nin kastaa guushu gaadho ah, gabadha ama Gabadhiisa xaaska ka ayaa dambaysa.
ku lugle ama ka dambaysa Absolutely, absolutely.
marka Ah, ma waayaa jiray lasoo wada maray marka ay heestu muujinayso guul- waayo markii dambe la nololeed guul dhameeyey ballaadan oo laga soo dabaashay oo lagu guuleystay oo laga midadheliyey oo loo samray oo loo dulqaatay oo miyir lagu waday oo eh, deganaan iyo sharaf lahaa oo karti iyo dadaal lahaa oo eh, dadnimo iyo wanaag lahaa oo qurux iyo nidaam lahaa ayay kusoo een, intiisa laaagtay ayay soo qaadatay heestaasi sidaasay kusoo baxday oo waayahaasay kasoo dabaalatay waa gartay waaye n intaynaan cabdiqaadir jubba aynaan ka bixin n heesihiisa hees kaloo waxaa jirta iyadana la yidhaahdo magaca jiiba wadato dee dabcan marka qof kasta arko uu magacaisa weydiinayo talo maxay ku qaadatay ayeeyo waxa weeyaan ayeeyadu had iyo jeer hooyada haddii aan u heeso niman badan baa hortay u heesay waan gartay hooye dad la-aanta nin baan adduunyada daba socday, hubaashay laakiin maxaa dhiman anaa haray maaha hadalkiyo baa layidhi maxaa haray weeyaano haye dabeedna waxaan isweydiiyey maxaa hadhay dabeedna waxaa ii soo baxayna ayeeya halkaa ka dhimantay haddii hooye loo heesay hooye laftigeeda ma qadine wax waan tiriyey laakiin sugaan wanaagsan waan tiriyey laakiin ayeeye laftigeediioo meesha ka madhnay haye ayaan iyadana ayeeyan ayeeyan xuseyn no ayeeya waa hooyo hooyadeed waa hooyo hooyadeed marka waxa weeyaan iyadana in la dhaafo maaha waxa weeyaan waa in hooyadana loo tiriyo.
muhiimadeeda iyo qiimaheeday leedahay qofka ay soo tababartay lama malayn karo inta waalidkood kala tegay ee ay qaadatay ee ay iyadu dhabarka u ridatay inta waalidkood ka dhintay ee intay halkaa kasoo gurmatay intaasoo kilomitir soo lugaysay ay dhabarka u ridatay ee korisay in- inta maxaan ku rahdaayey ay iyadu wax malayn karo in, eh, ma aha oo inta ay Way.
een, qof noloshiisa badbaadisay lama soo koobi karo weliba marka ay wax barayso hooyahood waa nin macalin dee dugsi hoosoo kale ayay u dhigantay laakiin hooy ayeeyad marka wax ku barayso provisor lasoo hor istaajiyey ayay u dhigantay arday dugsiga bilaabaysa dee labada macalin say u kala qiimo badan yihin waad garanaysaa aduu si kale erayadeeda waxaa kamid ahaa dhaqan rug cadaadiya haye tii igu rabaysiiyo rugtii waayo aragga iga reebtay xumahay si kale kuma garan samaalka edabtiiyo aragtida rasiinka ah qofkii aan ka raacay rasmii jeclayday haye rasmi jeclade raganimo inaan helo dhaaxadkii rajaystay rayigayga kii waxaan kasha uga riyaaqday bal waxaynu wada dhegaysan doonaa adiga iyo aniga iyo dhegaystayaashuba heestaasi ayeeyo iyo weliba codka cabdiqaadir macalin cumar jubbaan
Ruuga cadaadiya, jigiigu rabaysiyo rug rawaa, rug rawaa ya aragtayda. Iga reebtay xumahay. Ruuga cadaadiya, jigiigu rabaysiyo rug rawaa. rasumalka edabtiyo aragtida rasiinka qofkii aan ka raacin rasuulkii jeclayde rasumalka edabtiyo aragtida rasiinka qofkii aan ka raacin rasuulkii jeclayde raganimo yaana helo dhaxatee jeysay raygayga kii waxaan kusha uga yaaqdaa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenni cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tunu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
ayayday rumaadeen qaandhay iska sharafkahay ruuxan ka birnaa ruuxuu ka birnee raxadayda mooye rafaadkaygu dhibayaa dhibayaa rafaadkaygu dhibayaa ayayday rumaadeen qaandhay iska sharafkahay ruuxan ka birnaa ooy ruuxuu ka birnee raxadayda mooye rafaadkaygu dhibayaa dhibayaa rafaadkaygu dhibayaa rabbi kuu gargaariyo rarankii cadaada kaare ilaahay rawdiyo fadowsan kula kulan rasuulkii ayuy macaani kula kulana rasuulkii kula kulana rasuulkii